guddiga shaqada iyo shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabtay ee shir ujeedkiisu uu ahaa ka qayb qaadashada dhanayaasha dhismaha xafiiska guddiga shaqada iyo shaqaalaha rayidka kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay guddoomiyaha guddiga shaqada iyo shaqaalaha rayidka jubbaland guddoomiye ku-xigeenka guddiga guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kismaayo madaxa mashruuca saab ee jubbaland madaxa mashruuca saab ee heer federaal iyo qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradaha iyo howlwadeenada guddiga shaqada iyo shaqaalaha rayidka jubbaland shirka ayaa intuu socday waxaa diiradda lagu saareeyay dhismaha xarunta guddiga shaqada iyo shaqaalaha rayidka jubbaland guddoomiyaha guddiga shaqada iyo shaqaalaha rayidka jubbaland siyaad ibraahim maxamed ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabihii looga hadlay kulanka dowladda jubbaland madaxweyne axmed maxamed salaam uu hogaaminayo had iyo jeer waxay ku dadaaleysaa in ay dhisto kaabayaasha loogu adeegayo bulshada dowladdu waxay u taagan tahay had iyo jeer inay dowladdu bulshadu ay gaarsiiso adeeg taya leh oo hufan si markaa loo helo adeeg taya lehna waa in la helaa xafiisyo iyo xarumo dowladeed oo dadka loogu shaqeeyo annagoo middaa ka ambaqaadayno waxaan go-aansanay inaan raadino hay-ado caalami ah oo naga caawiyo barnaamijka maadaamu dowladdu aysan awoodi karin in xafiisyada dowladdu ay ay dhisto alxamdulilah mashruucani waxaa naga caawinayaa bangiga adduunka oo bixinaya gebi ahaanba kharashaadka ku baxi doono dhisida xafiiska guddiga shaqaalaha rayidka ujeedka halkan aan iskugu nimid maanta waxaa marka inaad idinkuna qeyb ka ahaataan qeybtiina ka qaadataan taladiina ku biirisaan qaabka u dhici lahaa dhismaha xafiiska guddiga shaqaalaha rayidka dhismo markuu yimaado waxaa laga yaabaa inay saameyso nolosha bini aadanka qaabkee u saameyneysaa waxaa laga yaabaa xarumahaas la rabo in la dhiso inay deganaayeen dad soomaaliyeed oo tabar yar in la barakicay suurtagal tahay oo laga saaro meeshii waxaa suurtagal ah in ay dad saameyso qaab wanaagsan ay u saameyso ah xarumaha la dhisayo in shaqo abuur ay ka dhalato oo xafiisyada markii la dhisayo dabcan dad badan oo muruqmaal ah iyo injineeradii baa shaqo ka helaya taasna waxay abuureysaa kor u qaadaysaa dhaqaalaha bulshada sidoo kale meesha laga dhisayo xafiiska guddiga shaqaalaheedka ma tahay meel ku haboon oon wadadii bulshada ay maraysay aynan xiraynin ma tahay meel biyo mareen ah oo ay markii dhismahaasi dee la dhamaystiro biyihii ay bulshada dib ay ugu soo noqonayaan caafimaad darrama ay ka dhalinaysaa dhismaha intuu socdo qaylida injineerada iyo motorada la isticmaalayo may saameynaysaa isbitaal buu ka agdhow yahay macnaa waxyaalahaasoo dhan baa marka hore maskaxda la gelinaya oo dowladduna ka fikiraysaa mashruucana uu culeys ka saaraya macnaa waxaa rabaa inaynan hawa yaraatee si khaldan aysan u saameynin